أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andaluuskooda ugu doorka roon howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dalka iyo gobollada mandheere iyo gaariso ee ku hos jira gumaysigaas liibiyiinta kenya boqolaal ruux oo fuqara iyo masaakiin isugu jira ayaa ka faa'iidaystay saka qaybin laga sameeyey degmooyinka ceelbuur iyo ceelgaras ee wilaayada galgaduud xildhibaan ka tirsan maamulka murtad aadan madoobe ayaa u goostay dhanka laftagareen isagoona eedayn u jeediyey murtad gurgurte kataa'ib ikhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaadhsiiyey murtadiinta oo ka dhacay wilaayada baay kooxda ridada soomaaliya ayaa baabi'isay natiijadii ka soo baxday doorashadii maamulka shahaadala dirirka ah ee galmudug munaasabad lagu caleema saarayey nabadoon cusub ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe in ka badan toddobaatan ruux ayaa dhimashadii dhaawac ku noqday weerar ka dhacay dalka heyti wilaayada baay ayaa soo bandhigtay sarkaal taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde ee wilaayada gedo ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo lagu qabtay masjidka jaamaca ah ee degmadaasi maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa xarun waxbarasho ka hirgeliyey deegaan ka tirsan wilaayadaasi subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay labaiyo tobanka rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo sideed hijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dalka iyo gobollada mandheere iyo gaadhiso ee ku hos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kontarool murtadiintu ay ku leeyihiin degmada dharkiinley gaar ahaan xaafadda xoosh dhimashaduna waa hal murtaad dhaawacuna waa laba garaabah dhanka shabeellada hoose mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley sidoo kale mujaahidiintu waxay xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee degmada janaale dhanka kale gaarisa mujaahidiintu waxay dagaal culus ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka yumbis ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya bakhtigu waa hal askari oo kenyaan ah dhaawacuna waa hal kale dagaalka inta uu socdayna waxa uu dabka kacay xerada dhanka mandheere mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus ay ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta kenya ee deegaanada sheekhbarow iyo finow ee wada hoostaga degmada lafey boqolaal ruux oo fuqara iyo masaakiin ah ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qiibiyey degmooyinka ceelbuur iyo ceelgaras ee wilaayada galgaduud sida faahfaahinta warka aynoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed sanad weliba marka la gaaro xilligan oo kale maktabka sakawaadka ee wilaayaadka islaamiga ayaa mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ka fuliya degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya mashruucan lagu qaybinayo sakada xoolaha nool ayuu maktabka sakawaadka ee wilaayada galgaduud ka fuliyey magaalooyinka ceelbuur iyo ceelgaras ee wilaayada galgaduud waxaana ka faa'iidaystay dad fara badan oo u badan qoysas danyar ah oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin xoolaha sakada ah ee la qeybiye ayaa ahaa ari waxaana qoysaska ka faa'iidaysanaya loo qeybiyey tiro xoolo ah oo kala duwan iyadoo qaar ka mid ah qoysaskaasi la siiyey shan neef oo ari ah iyo wax ka badan qaar ka mid ah dadka sakada ka faa'iidaystay ee ku kala dhaqan magaalooyinka ceelbuur iyo ceelgaras ayaa la hadlay idaacaddii islaamiga andalus iyagoo muujiyey farxad iyo mahadnaq islamarkaana duco iyo mahadnaq u jeediyey dadkii bixiyey sakada xoolahooda aniguu yahay magaxeeyu cabdulaahi xasan cali jees waxaana u mahad celinayaa walaayada galgaduud oo aan ka helnay saakay arisa kawaada cadarkiisa uu shan neef gaarayay haddii waxaan leenahay ilaahi subxaana watacaala maad waa ka gaarto walaayaduna waa dadaashay waa noo dadaashay allaha barakeeyo hadaa wabilaahi towfiiq magacigu waa mirax xuseen ab walaayada galgaduud magaalada aalbuur hal neef maasha allah allaha barakeeyo walaayada mujaahidiintana allaha guuleeyey kor allaha ka dhigo gaaladana allaha jib cagta ka hoos allaha geey magacayga nishaad maxamed maxamed ceelbuur laba neef walaayada ilaahay kor ha ka dhiga cadowgana allahanaga jebiyo diinta cadowgooda allaha jebiyo allahana iyaga kor ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo magacaygana saacaddi maxamed yahay magaalada aan joogo waxay ka tirsan tahay galgaduud waana magaalada ceelbuur waxaa mujaahidiinta isiiyeen laba neef sakaabaad ah mujaahidiinta kor allaha ka dhiga gaaladana allaha jabsho asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo magacayga yahay umu cabdiraxmaan oo jooga degmada caalbuur waxaa lay siiyey laba neef oo sakaa mujaahidiinta waxaan leeya kheyr allaha siiyo allahana barakeeyo cadowgana alla jabsho magacayga waa umu mahaaj magaaladan jooga waa degmada caalbuur walaayada galgaduud waxaa laysiiyey shan neef oo ariya walaayada degmada waa u mahad celina mujaahidiintana kor allah ka dhigo wixii laga soo qaadan xoolahooda ilaah u barakeeya gaalada ilaaha ha jabsho mujaahidiintana ilaah ha guuleeyo maxamed waxaan joogaa degmada ceelgaras walaayada islaamiga sekada ay qaybeyday shan neef oo ari hayseeya muslimiintoo dhanna meesha kasta ay jirto ilaahay how gargaaro cabdiraxmaan xaaji warsamo sheekh cilmi kadibna maasha allahu walaayadu aribsakaahay ayna siiday ilaa khayr khayr ha siiyo ilaahay ha idin guuleeyo gaalada allaha jibsho allah gaalada jibsho maxamed cabdinuucis walaayadu waxayna siiday maarata maanta xoolo waxay noo qaybiday maarata sakawaada labadan laba neef oo ari ilaahay subxaana watacaala markaa barakeeyo muslimiinta maarata maal gaaladii munaafiqiintana ilaa jibo insha allah annagana anaa noo barakeeyo sakadu waa waajib diini ah oo laga qaado dadka ay ku waajibto lana gaarsiiyo dadka loo asteeyo in la siiyo sida fuqarada iyo masaakiinta oo qur-aanka kariimka ah lagu xusay si ay uga faa'iidaystaan oona noqoto kaalmo wax ka tari karta duruufahooda nololeeda mahsanayd marwaan xildhibaan ka tirsan maamulka aadan madoobe ayaa u goostay dhanka lafta garan isagoo eedeyn u jeediya murtad gurgurte sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeena camaar cabduqaadir xildhibaan aadan cali arbow oo ka mid ahaa xildhibaanada waxay ugu yeeraan golaha wakiilada maamulka shahaadala dirirka ah ee koonfur galbeed ayaa u goostay dhanka maleeshiyaadka hoggaamiyihii hore ee maamulkaasi murtad cabdicasiis lafta gareen xildhibaanka ayaa la soo wariyey in uu ka baxay magaalada baydhaba waxayna wararku sheegayaan in uu gaaray mid ka mid ah fariisimaha ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka lafta gareen ee ka soo horjeeda maamulka shahaadala dirirka ee murtad aadan madoobe ee kooxda riddadu ka dhistay magaalada baydhaba sawirro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayey soo dhowayn ay xildhibaankaasi u sameeyeen saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulkii hore ee koonfur galbeed waa kan xildhibaanka oo ka warbixinaya sababaha ku dhaliyey in uu ka goosto maamulka shahaadala dirirka ee murtad aadan madoobe dhulka kiigin yaa lahan socda isigna ma ka war qabtaan xasan sheekh sharciyad saddexaad waddankan hoos an hela dhulka kiiginga han socda beero boosaska xoolihiinga lahan socda waayo shaata dawladeed yaa xilligaas isticmaalahaaya awoodkoo reebaasna maleh ho aragtida hadda ada diidda is abaabullo naf io maal ag dhigta halganka dhulka kiiga ada difaacta waa xilli dhow way cudur maduus aragtay yarya yaa la daaweeya hooskii faafa oo guntiseeda maldaaweeyi kora xasan horta cudur waay raggi kaloo la shaqeeyaw geegi aragteen mana difaaci koraan sababtoo ah rag shaqaale ah laba boqoloo caate ee lisiyahaaya oo dadka kiisho deegaansho hataa ma arag ahaayana labadii boqol ayaa fiiri ahayan qaarsho labada boqol hataa ma helahaayaan caqabadaha taagan waay macna darri in dhammad ahaayaan dawladaa laka arahay war dawlad meelin horta ma taala xaqiiqda markii laga hadala dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis madaxda ka ah oo annageegii xildhibaanka ah sharciyan dawladdaasaa deegaanku ku shaqeeyaas xasan sheekh marna mansuurta galaas horta awaamiirta uswadida dhibaatada hasinka socota horta in isin fahantaa kan dalka rooga kan dibidda rooga kan aragtay dawladdan beenbeenta ee ka shaqeeyahay horta fahama xasan sheekh qof sagaashan jira sagaashan sanaan jiraa gurigaanaan ku dhashay ku barbaaray ninkii arahay oo booska kiisha boobahay birri hoo sharciyad saddexaad waddankan anhela ada ka dhaafe waay su'aal waa maya waayo sharciyadna anheli sharci aad anka dacwoodaasna maleh marka ini uun nagada lahayni i d b qaxooti barakacyaal nagada lahayni dhulka kiigayna la booba lahay aragtidiis hadda unin diid ifafaalaha hadda sii muuqda ninkan la araaw aadan madoowe siddeed iyo tobanka degmadood degmo ka mid ah hataa ma arna gohaana maantan ma eragahaytan marka shalaya bati usiina ka shaqeeyahay cid kalayna ma ka shaqeeyahayta degmo kale haddana hakiigta baahahayta ma in baahayta marka nadaam xumada dawlad dhisanaa lahaa ku duuli wuxuu xildhibaankan ku soo biirayaa saraakiil iyo mas-uuliyiin horay uga goostay maamulka murtad aadan madoobe ee isku dhiibay maleeshiyaadka lafta gareen ee weerarrada ku haya maamulka uu murtad xasan guurguurte ka dhistay magaalada baydhaba maxsanid camaar kata'ib ikhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay wilaayada bay sida faahfaahinta warka inoogu hayo yaasir maxamed
waa muuqaal kooban oo saacadihii lasoo dhaafay uu baahiyey kanaalka weerarka ee kataayib al akhbaariya kaasi oo soo gudbinaya weerar lagu laayay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa goobees baara ah muuqaalkan kooban oo ahaa mid xiise badan ayaa ah weerar lagu qaaday isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay deegaanka goofgaduud buurey ee duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay muuqaalka ayaa soo gudbinaya ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada baay oo weerar ku kadinaya maleeshiyadii ku sugnayd isbaarada waxaana gebi ahaanba halkaasi lagu soo afjarayaa nolosha maleeshiyaadkii murtadiinta ee dhigtay isbaarada lagu dhibaataynayay dadka shacabka ah
kooxda dhidada soomaaliya ayaa baabi'isay natiijadii ka soo baxday doorashadii maamulka shahaadala diriirka ah ee galmudug waxaa mar kale warbixinta warka inoo faahfaahinaya walaalkeen marwaan maxamed khilaaf xooggan ayaa soo kala dhex galay madaxda kooxda ridada soomaaliya kaasi oo salka ku haya doorasho kusheeg bishii lasoo dhaafay ka dhacday deegaano ka tirsan gobollada mudug iyo galguduud ee bartamaha soomaaliya maxkamad taabacsan xasan gurguurta ayaa soo saartay go'aan waxba kama jiraan ka dhigaya doorashooyinkai xildhibaanada dawaaqiidda maamulka galmuduga arrinkaas oo durbo buuq siyaasadeed ka dhex abuuray kooxda ridada soomaaliya baashe yuusuf axmed oo ku magacaaban guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in wixii ka dhacay deegaanada uu ka armiyey maamulka galmudug ay ahaayeen musuq maasuq iyo kushubasho wuxuuna amray in doorashadaasi dib loogu noqdo maxkamaddu iyadoo tix raacaysa sababaha iyo qodobada kor lagu faahfaahiyey waxay soo saartay go'aamadan kow iyadoo lagu salaynayo qodobka siddeetan iyo labaad ee sharciga doorashooyinka iyo mabaadida dastuuriga ah ee doorasho xor xalaal iyo cadaalad ah maxkamaddu waxay go'aamisay in doorashadii doorashooyinkii isku sidkanaa ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee soddonka luulyo labada kun iyo lix iyo labaatan ka dhacay dowlad goboleedka galmudug aan loo maamulin loona qaban si waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka dalka sidaas darteedna natiijadeedu ay tahay mid aan ansax ahayn oo waxba kama jiraan laba iyadoo lagu salaynayo qodobka toddoba iyo toddobaatanaad ee sharciga doorashooyinka iyo waajibka guddiga ka saaran meelmarinta iyo ku dhaqanka sharciga maxakamaddu waxay go'aamiseen khaladaadkii dhacay ay ahaayeen kuwo aan la sixi karin islamarkaana dhaawac weyn u geystay hufnaanta xornimada iyo xalaalnimada doorashooyinka saamayn tabanna ku yeeshay natiijadooda ilawareedi ayaa sheegaya in go-aanka ka soo baxay maxkamad ku sheegta uu yahay mid siyaasadaysan oo uu gadaal ka riixayo xasan gurgurte kooxda riddada ayaa doonaysay inay taageerada kala laabato liibaan shuluqa waxayna qorsheynaysaa in siyaasi cusub ay madax uga dhigto maamulka isku magacaabay galmudug wararka ayaa intaas ku daraya in siyaasiyiinta xisbiga xasan gurgurta ee loo yaqaano g s b ay dhexdooda hardamayaan waxaana fila soomaaliya ka socda kulamo saddex geesood ah kuwaasoo u dhexeeya xamse cabdi barre mahad salaad iyo xasan gurgurte maxsanid marwan munaasabad lagu caleemo saaray namadoon cusub ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen abuu xasaan munaasabadan oo ay nabadoon ku caleemo saaratay jufada aamin yabarow oo ka tirsan beelweynta gaaljecel ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaana munaasabadda ka soo qaybgalay martisharaf kala duwan waxaa munaasabadda lagu doortay nabadoon macallin muudey nuur ciise kaasoo beddelay nabadoonkii hore ee jufada aamin yabarow iyadoona labada nabadoon goobta xilka ay kula kala wareegeen waxaan maanta majliskan iskugu imaanay walaalkay macallin guudey nuur ciise inaan ku wareejiyo xilkii aan u haayey beesha aamin yurow walaalkay intaas ayaan macnaha aan iskugu imaanay waxaan u mahad celinaynaa walaalaha nooga soo qayb galay majliskan ee walaayo ee qabiilka nuqabada intaba waan u mahad celinaynaa insha allah intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa maanta ka bilaabato waxaan ku wareejiyey walaalkay macalin muudey nuur ciise marka aniga xilka lii doortay beesha aamin yibirow waan ka ajiibay xilkaas oo ah xil culus aadna u culus aanan ku talagelaynin inaan xilkaasoo kale lii magacaabo waana ka ajiibay walaalahay shuuro dheer kadib waan ka ajiibay xilkaas oo waxyaabo fara badan ay ku gadaaman yihiin oo ammaanadaas ay culus tahay ilaahayna aayadihiis wuxuu kula yahay إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل رسول كان عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته انتاس أنيغو أك ayaan qaatay xilkaas marka walaalaha waxaan ka rabaa beesha aamin yibirow kitaabka iyo sunnada intiin ku toosanahay in ay adiicaan haddii aan ka leexdo laa daacata wax adiica melihi intaas walaalaha inay uga adiicaan ayaan ka codsanayaa beesha aamin yibirow naqiibka beesha gaaljecel ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe naqiib haaruun macallin ayaa isagana goobta ka hadlay mahad ilaaha iskale mahad bacdigeed ragga gogoshaan dhigay ka soo qayb qaatay juhdi bixi bilcaan leh rag leh mahaddan iskale mahadda bacdigeed walaalayaalow soo dhowaada soo dhowaada dhowaashada bacdigeed aamin yibirow saddex maxamuud adeerkoodaa la yidhaha adeerkaan waaye aa meeshaan nin lagu dooranaa macalimuudey waa rabnay xibig naga maqneed waaye soo dhowaada ninkaas inaad nala qaadataan ood nala doorataan aan rabnaa haddiis ilaahay diidan assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu qabaa'ilka dega wilaayaadka islaamiga ayaa samaystay hoggaan dhaqan oo ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka maxsaneed abuu xasaan in ka badan toddobaatan ruux ayaa dhimhashay dhaawac ku noqday weerar ka dhacay dalka heyti sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen abuushayba ugu yaraan afartan iyo toddoba qof ayaa lagu dilay laba iyo labaatan kalena waa lagu dhaawacay kadib weerar kooxo hubaysan habeenkii xalay ah ay ka geysteen ee deegaanka kensof oo ku dhow caasimadda dalka heyti waxa loogu yaro qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in weerarka uu dhacay xilli habeen ah iyadoo kooxo hubaysan ay weerareen deegaan ay ku jireen dad barakacyaal ah mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in ku dhowaad afartan meyd ah la tiriyey iyadoo weli ay socdaan baaritaano lagu raadinayo dad la la'yahay kensof ayaa muddooyinkii dambe noqotay meel ay si joogta ah uga dhacaan weeraro ay kooxaha burcadda hubaysan ay ka geystaan weeraradii hore waxay sababeen dhimasho burbur hantiyadeed iyo weliba in kubnaan qof ay guryahooda ka cararaan dadka deegaanka ayaa si weyn uga carooday weerarka iyagoo dowladda iyo ciidamada ammaanka ku eedeeyey inay ku guuldareysteen ilaalinta shacabka qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa xitaa dalbaday in xilka laga qaado taliyaha booliska dowladda heyti ayaa cambaaraysay waxay ku tilmaantay weerar argagax leh iyadoo ballan qaaday inay xoojinayso ammaanka deegaanka islamarkaana sheegtay inaysan ka tanaasulayn dadaalada lagu soo celinayo awoodda dowladda hayti ayaa muddo dheer wajahaysa qalalaasi siyaasadeed dhaqaale iyo amni rabshadaha kooxaha hubaysan ayaa dalka ku barakiciyey ku dhowaad hal dhibic shan milyan oo qof halka dowladda ay isku dayayso inay dib u soo celiso amniga xaaladda amni ayaa sidoo kale shaki gelinaysa awoodda hayti ay u leedahay inay qabato doorashooyinka loo qorsheeyey disembar kuwaasoo noqonaya doorasho muhiim ah kadib sanado badan oo dalka uu ka maqnaa waxay ugu yeereen doorashooyin joogto ah mahadsaned abuushayba wilaayada fay ayaa soo bandhigtay sarkaal taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen abu ayman aadan xaydar aamiin waa taa'ib sarkaal tababara ah oo muddo shan sano ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay waxaa isagoo toobadkeen ah maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay uu ku soo bandhigay deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo anoo magay larow aadan xaydar aamiin oo horey inka tarsanaya ciidanka oo ridida oo waana muddo badanaha ka jari oo waana ka madhay oo macalimiinta tababarka ka madhay yaa walibaba alxamdulilah difayin hanuuniyey oo hadda mujaahidiinta dhatiyo ana alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala hay hariiri ilaahay anka towbashani tiidia kala walaibo humaatiyo rafaade oo meelas dhaha taali alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala oo dhaha saari waliba anta haddana ilaahay subxaana wa tacaala anka baryay da qof ala qofka meelasay oo ka dhaha jar oo waan intuusuna habaha fadow intuusuna muslimiinta gacmo furan yaha ka dhowaayi doonaan waan ha ka dhowaayaa tobabadkeenahan ayaa faahfaahiyey wakhtiga uu ku biiray maleeshiyaadka riddada iyo tababarada uu soo qaata oo isugu jiray dalka iyo dibaddiisa isagoo dhinaca kale isdultaag ku sameeyey dagaallo uu ka qaybgala oo dhacay wakhtiyadii ay socotay xamladii uu ku fashilmay gurguurta ee uu ku soo qaaday gobollada dhexe ee soomaaliya sanadkii labada kun labaatii kowtii iyo miila karahi oo dawayaagadii oo ada bili lihad ama bili shanaad oo kale miila see karahi kabaado marki miila noogaadi hamran najay harada nacna miilaroo nini haray kabaada gooba miilas waltowbare kaga gaadani kabaada walna gadaashi walna gaadi eerboorka najay kabaadi wadame koraada niningaadi oo dhankaas masar hejee niningaadi towbar lix bilood ilaa iyo ada bili todobaad yaan hanoosiinagi miilasa ka dhammaysani kabacdi diban hanignay hirnacnadi muddo afar bilood gadaaradii oo kale roogni walnagaadi dhankaas shabeellada hejeenaningaadi ilaa iyo eelleer ilaa aadan yawaal alkowthar deernicim eel ali axmed dhulkaan seeni haa dagaal badan iyo jar oo marki hadda tooselar sade dagaal oo kale se hadda lama mar oo kale eeldeer ahayti marnana daarnicim ahayti dagaaladaasay una galnayna dagaal oo una nani rafadee ka jabni lahayni maayo dagaal una hadda ka guulaysani un ara korana malahayna dagaalyaal kale jiraan oo ciidanka xaaladaas unayla socday waana is dabamarnay iska warhayni oo kale oo yoona laka qaadaya jiraan oo waana yoona safayla lanka hasuwe oo waana ku burbureen taasyana muuqal ahaantiina horey baan argan markaani dhibaato maayo dheef un hadaha kala kulugnaynana ma lahayna taa'ib aadan xaydar oo sii hadlaya ayaa soo bandhigay habdhaqanka maleeshiyaadkii hirdada ee muddada uu ka tirsanaa iyo beegsiga ay u geystaan dadka muslimiinta
walaan kastalmaamo waliba ka mid ah qof muslum eena leh oo waana xaaladaasaytii oo rafaad balwadiyo khamradiyo iyo bilaayadiyo isticmaaladaano oo waana dadkii muslimiinta xaaladaasaytii sunnada rasuul islaamkana ku muuqata masaajida ilmada iyo ka daraasayana dhibaatayaan islaama oo mintan oo jalbaabinta iyo hijaaban haddii la arag oo la dhibaatayo waxyaabo badan dadka qof alla qofkiiba sunnada ku muuqata inta la dhabaatay iyona shacabka oo hoola inta la dhabaatay oo yacni hamiinkii gori laka baadayo la dhacaayo humaato badan iyo ka dhaarigi markaan haddaanan fafiiri iin suurta galwayti intaanan noocdaas oo kalean haddaanan dhaman iyo iin suurta galwayti maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay uu deegaanka iidaalo ku soo bandhigay koox taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allaha ee ku sugan magaalada baydhabo kuwaasoo markii tawxiidka loo qabtay kadib baaq kale u jeediyey askarta weli gabaadka u ah kufaarta ku soo duushay dalka mahsaned abu ayman bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde ee walaayada gedo ayaa ka faa'iidaystay nadwo diini ah oo lagu qabtay masjidka jaamaca ah ee degmadaasi sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen casaam waxay ahayd nadwo ballaaran oo ay qabteen culimadiinka soomaaliyeed iyadoonay ka dhacday masjidka jaamaca ee degmada ceelcadde ee xarunta wilaayadii islaamiga gedo waxaana dhagaysanayay dhammaan bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde iyagoona soo buuxdhaafiyey masjidka jaamaca waxayna aad u dhagaysanayeen muxaadaraadka ay jeedinayeen culimadiinka wilaayaadka islaamiga ugu horeen waxaa nadwada ka hadlay sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey isagoona halkaasi ka jeediyey muxaadaro aad u qiimo badan waxaa haddee waajib nagu ah qof kastoo haddee muslim itibaac ayaa waajib nagu ah inaan raacno nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sidoo kalena haddaan ka fogaano bidacda iyo ibtidaaca inaan ka fogaano allah wuxuu leehy subxaanahu wa tacaala wa anna haada siraatii mustaqiima fattabicuuh walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili allah wuxuu leehy taawa waddadaydii toosneed raaca aaraaraacina waddooyinka qalqalloocan mujaahid wuxuu leeyahay subusha wa albidac waashubhaad kuwaa iska ilaaliya cabdulaahi mascuud wuxuu leeyahay ittabicuu walaa tabtadicuu war sunnada nebiga raaca bidcada iyo inaad wax bilaabataan iska ilaaliya faqad kufiitum waa linka kaafiyey bidca iyo waxyaalahaas calaykum bilamri alcatiiq arrinta hore ku socda midda labaad waxaa muhiim inaan ogaano cibaadaadku waxaa asal u ah in lays amro oo laysfaro ama tawqiifiya waxaa arrinkaa ka gedisan caadaadka iyo waxyaalaha dadka ay sameeyaan asal iyada waxaa u ah ibaaxa midda kale waxaa muhiim inaan ogaano qaacidadan aayadda suuratu alxaqaaf oo alla uu leeyahay wa qaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu low kaana khayran maa sabaquuna ilayhi aayaddan ibnu kathiir markuu fasiraayo wuxuu leeyahay gaaladu nidaamka ayaga ay ku socdaan markay arkeen intay xaqi looga hormaray yaa waxay yidhaahdeen haddii moxamed wuxuu la yimid khayr hadduu ahaan lahaa kuwaan noogama hormari lahayn macnaa asxaabtii bay liidayaan dhaqanka gaalada waa kaa oo waxay leeyihiin hadduu khayr ahaan lahaa noogama hormari lahayn bilaal iyo suhayb iyo iyo kuwa la midka ah laakiin makaiir wuxuu leeyahay ahlu sunnaha iyo waljamaaca ayagu waxay leeyihiin qowl kasta iyo ficil kasta oo aanan ka sugnaanin asxaabta waa bidcay leeyihiin qowl kasta iyo ficil kasta oon asxaabta ka sugnaanin waa bidca sidoo kale waxaa ka mid a culimmadii nadwada ka hadlayey sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid a culimadiinka wiilaayaadka islaamiga ah isagoona ka hadlay fadliga cilmiga artay darajaad allaynu kor u qaadayo alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fii muxkami tanziilihi wa huwa asdaqu lqaa'iliin aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan wa qaa'iman يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ألوح له جل وعلا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ميسميه قف علم له يخوان علم لهين وحبك لأبين إنما يتذكر أولو الألباب وهأرق كوان سماه dadka wax garanaya caqliga leh alle mar labaad wuxuu tilmaamay inuu mu'miniinta kor u qaaday laakiin ahlucilmiga uu darajaad qaaday yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat uutuu lcilmiga dadka alle cilmi siiye darajaad buu alla kor u qaaday cilmigu fadligiisa wax la koobi kara maa bal nebiga wuxuu allaah amray wax intuu noolaa inuu ka siyaado dalbo uu alla amray cilmi baa ka jira alla ma dhihin ilmo alla inuu ku siiyo badso geel iyo ari iyo lo iyo maal badso alla wuxuu yidhi waxaad alla weydiisataa cilmi inuu kuu kordhiyo waqul rabbi zidnii cilmaa waxaad tidhaahdaa allow cilmi ii kordhiyo nadwadan laga qabtay masjidka jaamica ee degmada celcade ee xarunta wilaayada islaamiga gedo ayaa qayb ka noqonaysa dadaalka ballaaran ay wadaan culimmada wilaayaadka islaamiga iyagoona bulshada u qabanaya nadwooyin iyo muxaadaraad kala duwan sanid casaam maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa xarun waxbarasho ka hirgeliyey deegaan hoostaga wilaayadaasi sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen saadiq muumin munaasabad ballaaran oo lagu daahfurayey ee mu'asasada annajaaxa ee hoos tagta maktabka dacwadda ayaa ka dhacday deegaanka shaw ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan mu'asasadan ayaa lagu bartaa culum kala duwan oo sharci ah iyo xirfado qofka ka saacidaya inuu u kaalmaysto masaalixda noloshiisa sida harqaanka cilaansaarka iyo wixii kale oo la mid ah waxaana munaasabadan ka soo qayb galay mas-uuliyiin culummo nuqubo iyo waxgaradka deegaanka iyadoona goobta munaasabada oo kelimad dardaaran ah ka jeediyey sheekh axmed dheere oo ka mid ah culimmada wilaayaadka isagoona ardayda ku booriyey faa'iidada ay leedahay waxbarashada qaala tacaala laa khayra fii kaiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin oo macruufin oo islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtiqaa'a mardaati illaahi fa sowfa nuutiihi ajran cadiima horta waxaa farxad weyn oo ah inaan u nimid xaflad la furayo mu'asasatu najaax mu'asasatu najaax oo cilmi lagu baranayo adduunyo aakhara labadaba lagu baranayo lagu baranoo cilmigii ku gaadhsiinaya ayaa lagu baranay u sheekhu nooga soo hadlay oo aad maqlayseen man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiini uu leeyahay ninkii khayr lala dabco diinta ayaa la fahamsiina adduunyana way tahay oo waxa weeye waxaa la baranayaa maamul ayaa la baranayaa maamulkaasina waxa weeyaan sida alaabta loo talo ama cilaan loo saarto culimada fiqiga markay tacriifiyeen raximahumullahu tacaala siyaasadda waxay yidhaahdeen waa islaaxu diini diinka oo la wanaajiyo wa siyaasatu dunya adduunyada oo la maamulo niyaabatan can saaxibi shareeca diinkii oo la wanaajiyo waxaa kamid a barashadiisa kow kamid a waxaa kamid a oo dagaalanka loo dagaalamayo waxaa kamid oo kale oo naxariisashada la isugu naxariisanayo iyo siyaasatu dunya maamulkii marka ma kala hadhayaan waxaana laga rabaa marka waasatu najaax magaca ay leedahay waa magac aad u quruxsan tafaa'ul xasana weeye waa laga najaxayaa inaad anu waxaan idinku amrayaa uun dadaal dheeraada waanaad maqlaysay sheekhu waxaa weeyaane dalab cilmi fariida calaa kulli muslimin taadu male muslimatin ma jirto waa mawduuc weyn waa lagu been abuurta laakiin xadiidka xasankaa dalabulcilmi fariida calaa kulli muslimin ruux muslimka ereyga muslimkaasi gabadh iyo wiilba wuu keenayaa waxaa laga rabaa inaad cilmigaad ka barateen inaad sii gaadhsaan dad baa idin sugaya nabigu wuxuu dhaale calayhi salaatu wasalaam balliquu canii walow aaya hal aayadna ha noqota iga gaadhsiiyuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka dadaal dheeraada ayaa laydinka rabaa cilmiga aad qaadaana
dhanka kale ee waxaa goobta munaasabadda ka hadlay naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse ee guddoomiyaha golaha nuqubada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan isagoona dhankiisa soo dhoweeyey furitaanka mu'asasada annajaax ee laga hirgeliya deegaanka shaw ee wilaayada hiiraan waxaan u mahad celinaynaa alla subxaanahu wa tacaala nagu galladaysa nicmooyin oo aan la soo koobi karin magaca aadka u qurxoon oo mu'asasatu najaax taariikhdiisa maanta aan joogno oo furitaanka ah mu'asasadaasi waxyaabaha lagu baranayo oo ugu horreeya waxay tahay walkitaaba in qofka oo waxna akhriyo waxna qoro waxaan goobteeda joognaa annaga macallimiin unbaan soon ahayne in alqira'a walkitaaba bilooyin gaaban lagu baro dadna ay ku baraan hal sana iyo hal sana iyo bar markaad wareegto dugsiyada aad tagto marka idinku waxaad ilaahay oo idinla kulmiyey zaban aad u qiimo badan ilaahay kaga shukriyo inaad alqira'a walkitaaba muddo yar aad ku barataan waa wax qiimo badan xaflaad fara badan oo kala duwan ayaan in badan ka qayb galnay sadara muuqda su'aal ka dhan haweenka inay wax baranayaan fadhigooda ayaad ka dareemi kartaa juhdigooda ayaad ka dareemi kartaa iyadana waxaan leenahay mahadi ha ka gaarto mu'asasatu najaax oo taariikhdan iyada la furay oo aan dhihi kara waa waxyaabihii hore u socday iyo haweenkii ka soo shaqaynayay inay qayb ka yihiin maraakiis fara badan oo laga qalin jibay ayaan markhaati ka nahay macaahidaa jirto rawdooyinaa jiro insha allahu tacaala bilooyin ka hor ama dhowr bilood ka hor masayr ayaa ugu jiro oo amaad walaayooyinka kale ay ka gaabiyaan muxaafadadan bal hadda in insha allahu tacaala lala qayb qaadan karo oo muxaafadooyinka kale ay muxaafadadan la qayb qaadan karto ayaa ii muuqato anigoo intaasiba ilaahay ka sugo ugu mahad celinayo si gaar ah fursaddan waxaan ugu faa'iidaysanayaa haweenka muslimaadka ah mucaamalaadka dhexdiina inaad wanaajisaan waa idin dardaarma waa la kala duwan yahay waa la kala aragto duwan yahay in dadka lagula noolaado mucaamilo wanaagsanna waan dardaarmaynaa mucaamalaadkaas oo dhexdiina wanaajiyo eena isugu sabra mu'asasatu najaax ayaa ka mid ah madaarista macaahidda iyo maraakiista waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwada kuwaasi oo ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kana qayb qaadanaya sidii wax loo bari lahaa jahligana looga saari lahaa ajiilka soo koraya aad buu mahadsan yahay saadaq iyo ha warbixintiisana waxay guniya gabagabay oo ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo ballannaha inta ka horeysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu